maanta waa maalin isniin ah waa laba iyo tobankii mawlid waa dhalashadii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo xuskiisii oktoobarna waa kow dhegayste cajladan anigoo cabdiqaadir xirsi yamyam ah cajladan waa cajladii labiyo tobnaad oo aan bedelay kadib markay soo baxeen gabayo cusub cajladii labayo tobnaad gabayadayda silsilada aweeye waana boggii saddex iyo labaatanaad waxaan rabaa inaan ugu hormariyo gabaga ugu horreeyay aan maanta ku duubayaan uu noqon doono haddii eebba idmo tixda magaceeda la yidhaahdo taama baran weyde tixdaasi waxay ku saabsan tahay khaliijka kadib markii qulquladii ka dhacday oo ciraaq qabsatay kuwait ayaa ninkii sacuudiga la odhan jiray falxun sameeyey oo waddankii muqadiska ahaa ee barakaysnaa wuxuu keenay gaalo iyo maraykan iyo yuhuud iyadoo aan cidina u soo socon arrimahaas iyo dulimka uu islaamka ku hayo ninkaas sacuudiga leeyahay ayay ku saabsan tahay sida muslimku ugu adbaktiyey gaalana uu u siinayo xoolihiisa wuxuu yidhi waxay soo baxday tixdu saddex iyo labaatankii ogost kun iyo sagaal boqol iyo sagaashanka wuxuu yidhi guyihii khaliijka iyo nimcadii badatay ee fuurtay dahabkii iyo batroolkii sidii webi butaacayey badihii carbeed waxaa habsaday baarqab xoog badan nimankii khamiisyada badnaa waan u baqayaaye niyad bira hadday leeyihiin yurub ma boobteene iyagaa isbaday inuu kabcada baaniyaal dabe muslin ku agbaktiyey dollarkoo baanankii jebiyey maantuu ha buuxee u yahay baylaha gaalada eh bil habeen ka mida wixii khamaar lagaga boolaystay boqolaal gub aan cuni lahayn mana basaasneene intuu beri samaadyada ku jiray baahi baan qabayy sacuudoo burbura oo hub culus laysku baabi'iyo maxaan uga baroortaa nafsigii baa ku soo baxay orgigaygii buuraa wankii gaadabalaxoobay goolkii bislaadi iyo ratigii kuusbaruuroobay markabkii ambuuxshaba wuxuu beeca uga laabtay ee xoolahaygii badnaa baqalyadu u siiyey beeshaa saboolkaa inay baaba'aduu rabaye beesadii uu noo diiday iyo lacagtii uu biirshay kama soobtee waxay dhex taal gawsa baadariye bamkoo kugu qarxiyo waan jeclaa naar butaacdabe buunkii qiyaamaha afuuf baarrigii sideye shacabkoo aan baabi'in dadkoo bilicsan oo jooga boqortooyadaadoo duntaan ciil ka bixilaaya anigoo barwaaqiya nimciya baraka ii taallo oo deeqda eebaa baxshee buriya dheeraad leh oon kuuna baahnayn xilligu wa isbedelayaaye la arkee inaan baragtano kaan إذا استعباد الكويت هي بقدام بسم أي بسيوب وجري السبوق يبعث إلى حليمة إلى يدور عاكفة وللقبة وليست لقاب حتى بقوله عن حالة غير حتى بمحر الرسل فمخرج السبع هارب إلى وزنا إلى بيت لسيد وبلغوا ربك من عروض الله بيقوا بهلك من جوز من قبل يصيب وأخرى يضيب ذلك ayaa dhaxku ilaaha uu yaalay dadxar ayilbo oo dallahu bidro iyaha yeelkii u dahara dalalama ku dhowaa hasaw haddaanse kugu baraarugay markii reenku ii baxaye boqshad maran haddaan kuugu rida buuryo isbahardaadintaadaan u qabay boqol jir taag weyne boqshad maran haddaan kuugu rido buuryo macaluushay isha biliqsigeedaad hantida iiga baqan laydhe barwaaqiya markii uu ku jiro nabad kubaashaalka ruuxaan abaal buuran dhigan looma soo baxa eh walaayadu markay foolato ee bixisa kuu heesto bishimahan isaga waa ku ceebin u baroortaaye caqli baradho lagu naaxiyiye kamanka buurbuuran garaadkii baktiyey tala abwaan lagu biskayn waaye baabuu daqiiqdiye wadkii beeshayada laayey goob qura adoo ii dhayaan uga biskoon laaye haddii barabku weeraro adoo beerku ku ag yaallo bir qabowga kugu kaalisaan ku ag barin lahay boomaatada jidhkaagoo gubtaad uga bakayshaay xilliyadu markay kaa ba'shaan bilicda maamuuska basbaas iyo sun baan kuu eehay bishaaraysan uguubada bikrada iyo gabdhaha baydka lagu ooday iyo niman baraafuun marsado beel qabtaan jirini haddii aana ka biqin oo kabcada baraka dhowraynin nukliyeerka kugu soo baxsada kaama bixiyeene bowdada markii aan ka jabay bixid iyo ruugga badbaadiya marnaba kaama helin erayo baaneede bahnimo iyo mabdu'u waa jacayl laysku biirsado eh bad adoo ku caariyey inaan xoog yar kugu beelo waxaa iiga khayr badan inaan kugu baktiyaay inaan kuu balaahubo markii buunku kugu yeedho carabkaygu taa uma buko wuu ka baqayaay anigaba colaad bararta anigaba colaad barartay baa barada ii taale beernugaylkii waan kala tagnay buul cabsi la seexo bugcdaha aad joogtiiyo tidiya baydka xarameynka buuraha qurayshtii lahayd waad ka buriseene yaman labada baallood dhulkaad boobtay baa maqane ninkii boqor xuseen dhacay inuu boogo kala taabto uma ay bannaaneen wuxuu doonayaa badan hadba kii u soo baxa xinbay ku hardi boobaane geesiga biriirliya nin raga ma ay badbaadshaane ku bilaabay saadaam inay bele u loogaane haddii uu bah leeyahay kufrigu uma bareereene buush iyo marnaba taajar iyo cadowma baaneene xigmad beelayaashaa u kaday kuu burburin laay xigmad beelayaashaa u kaday kuu burburin laaye burji iyo inuu uga adkaan bariya yaasiinka bisinkana ilaah guul ku siintaanma baran weydi ballanqaadka eebbaa ka adaashaa u kaday kuu burburin laaye burji iyo inuu uga adkaan bariya yaasiinka bisinkana ilaah guul ku siintaanma baran weydi ballanqaadka eebbaa ka adag xoog kastoo badane tawaariikhda boodiya markuu bam iyo qiiq tuuro baroon iyo markuu beembe beebe iyo taangi badan yaasho markuu kaydka soo wada baxshee soo bandhiga xoogga badhamada gantaalaha markuu siiyo amar buuxa boqorrada carbeed inay ku lumitaanma baran weydi badrooladu markay kaa gubtaan baranka eegaaga daaraha bidhaantale markii boorka lagu seexsho markii ubaxu kama soo baxee beerti kaa gubato berritaad isleedahay dhitaad u baxsan doontaaye bangiyada ku yaal washington lacagtii kuu buuxday in maraykan baad kaaga cuni taama baran weydi balaayada ninkii jecel ilaah waa ku bixiyaaye badbaadadii iyo nabaddaa ka roon baaqa geerida eh shisheeyaha aad soo buuxisee keentay baradaada inaad ciiddi bixiso haddeer gacan bannaan joogto ood baaba'aagii martiday taama baran weydi bari dhexe markaad buus ku tiri ugu nagow baaqi eed baawarkii reer galbeed tiri la baaweysta burjigii karaamada carbeed waa u baaba'e waa taa israa'iil baxdee baalka loo suraye bidcadaad ahayd waxa ka daran baadaraa yimide caro eebbahay beegataye taama baran weyde dixda baydka ii haray allaan ku baryi doonaayo baqalkii maroodiga watee xoogga badan sheegtay waagii abraha looga baqay dhaarta barakaysan bilyan iyo shimbiryo dhagaxsataa baaba'shoo cunaye maantay bartii taagan tahay oo ka yaa badane eebbow xaqaan kugu baryiye baadilkoo dumee boqorkii makhluuq iyo khalqiga kaad u barakaysay iyo xaramka naga baylahda ah daafac bilicdooda eebow xaqaan kugu baryiye baadilkoo dumee boqorkii makhluuq iyo khalqiga kaad u barakaysay iyo xaramka naga baylahda ah daafac bilicdooda kaasi wuxuu ahaa taama baran weyde oo halkaas waa kaka buskiciyey waxaanu ku duubi doonaa dhowr gabay oo ayaguna isdaba joog ah waxaa ugu soo horrayn doona maansada la yidhaaho ma aqriyey dareenkaagu afar iyo tobankii juun kun iyo sagaal boqol iyo sideet- sagaa- siddeetan iyo sagaalkii dhacdadii foosha xumeyd ee ka dhacday magaalada xamar ayaan xusuustay maalintii ay gujirsatay dhammaan soomaaliya waxaa ku habsaday cudur magaciisa la yidhaahdo xabad ku xalli cudurkaas waxaa ku lumay hanti dad iyo dunyaba waxaan qiyaas lahayn ilaa haddana cid qaladkeeda qirata lama hayo anigoo ka murugaysan aafadaas ayaan damcay inaan su-aalo weydiiyo xukuumadda madaxweynaha mucaaradka iyo bulshadaba isla markaana qolo walba farta ayaan ugu fiiqay een, goldarooladeedii meerisyada tixda ugu dambeeyana ilaahay ayaan ka codsaday inuu dhibaatadan naga badbaadiyo muslimkana quluubtooda isu soo jeediyo wuxuu yidhi nabaddii agoomowday farixii la uus miirtay geelida arooskeedu iidaha ku soo beegmay ma akhriyey dareenkeennu ubaxyada dhirtoo baahday xidigaha abaaroobay aagaamaha faqrigu buuxshay aafooyinkaa dhacaya ma akhriyey dareenkeennu kasme laga ugaaroobay iimaan la'aan cabatay masiibada itaalkeedu nafsiyada ku aargoostay ma akhriyey dareenkoodu wiilada astaanteeda ama kaagga gaashaaman ibtilada ku caarootay naxdintiiyo asaydeeda ma akhriyey dareenkoodu fidma amarkii ay bixisay argagixisadii yeeshay dagaal aayali'idiisa ummadaha halaagooda ma akhriyey dareenkoodu shalay bala abuurkooda maanta dhaga adaygooda berritiiyo itaalkooda ugaarsiga dhammaadkiisa ma akhriyey dareenkoodu isticmaalka dhagartiisa beelihii u kala ooday maalmaha israacooda asaaskeenna aan duminno dareenkii akhriyi waayey maamuuska urugaysan barwaaqada ka ooyeysa taariikhda ku idlaatay ilbaxnimada ceebowday ma akhriyey dareenkiinnu sunta ooman faraxeeda aragtida u rixinaysa sida ubaxa reexaanta ajashaa la kala boobay ma akhriyey dareenkoodu ninkii aada u eedowday isna araxda kaa jabiyey aarsiga tijaabaysan inta lagu unugooyey ma akhriyey dareenkaagu cadkii eregta loo bixiyey iimihii ka soo yaacay qodxihii itaalkoodu abtirsiimaduu yeeshay ma akhriyey dareenkaagu uumiga ka karay ciidda eexada karaamowday cadligii arraday waafog abaalmarintii uu bixiyey ma akhriyey dareenkaagu wax walbaba arkaa noole markay quruxdu iimowday ilwaadeedii kala qubatay foolxumo amaah siisay ma akhriyey dareenkaagu aarmigu dadkuu laayey aakhirana loo sahashay awr iyo horweyn naaxay arig iyo lo'dii buuxday neef axana laga waaye ma akhriyey dareenkaagu sooyaalka arartiisa dhacdo uur xun malaheeda shaybaarkii lagu eegay aayaha wuxuu muujay ma akhriyey dareenkeennu dhawaqyada isgaarsiinta asraarka dhowr qaylo midba keligii ee haystay inuu guusha ku adkaado ma akhriyey dareenkeennu shalay taladii kaa oontay maantiiyo astaanteeda biritiiyo odoroskeeda intaad meel ku wada eegtay ma akhriyey dareenkaagu cudurrada la soo iibshay aramida la kaakiciyey eebada la soofeeyey balaayada asaaskeeda ma akhriyey dareenkoodu abaaraha mashxaradooda ildarrida xashaashkeeda caleemaha ayuxu boobay baahida la iidaantay ma akhriyey dareenkeennu aqallada basaastooda daaraha agoomoobay ulajeeddadii dumisay unuggii falkaa kiciyey ma akhriyey dareenkoodu adigoo itaal weyn leh eregaan ku maansooday seeftaad afaynaysay ubadkii in lagu laayey ma akhriyey dareenkaagu ruuxa nooli ma ilaawo magaciisa oo idii leh imtixaanka ku hor yaalla ad adayga lagu dhaafo ma akhriday intaad garatay taariikhda orodkeeda waayaha arrimahooda xilliyada aqooshooda dhacdo iyo ayaanteeda ha akhriyo dareenkiinni ururkale go-aankiisi anig iyo aqoontayda inta ila ul iyo diira inta igu af iyo diin ah inta wadajirka u aragta aayaha dambe ee qaranka inta magacu ugu yaallo astaamaha buluugleyda inta uu abtiriskoodu soomaali ku idlaado inta ila ujeedda ahe midnimada ku soo ururta itixaadku waa noo sad iskaashiguna waa noo hub isbahaysi waa nagu gar nagalana adkaan maayo eed sokeeye naga leexsan aqal iyo dad gubi mayno islaan dhiiggi geli mayno adduunkiisa dhici mayno kana magan ilaah weyne adowgaanu eedownay aafaduna kala gaadhay nina maxaaro soo raacay iigu yimid ardaaggayga ajashayda doonahaya isku aragti kaa ma ahin addimada ka xidhan mayno waa nin iyo itaalkiisa bulshayaha israaciinnu waa guusha ubadkiinna waa aayihii nolosha mana garan ujeeddada leh ehelkiinna baabi'iya cadowgiinna eeganaya ajashiinna quruxdeeda faraxiisa maa aragtid islaamnimo ma laga guuray aaway culimmadii beeshu meeday taladii odayaashu miyadaa wax aafaysay mase maqalkibaa oodmay waaye arag ma saadaashay mase doorarba idlaade aqoon-yahan ma faallooday wax yaqaan ma odhan waayey bale waa la eedaaye abshir kuuma soo hoyso bushooymeeye ubadkaagii ilmihii haddaad xaaqday haddaad odayadii marisay haddii axadna aadan dhaafin maxaa libinaheed aragtay naagaha asaydooda umulaha baroortooda arrin wacan miyaad mooday abaaraha kulaylkooda colaadaha ibtiladooda in ilaahay naga koriyo akhris iyo duca ajiiba caadadii ahayd meeday iyagii miyaan barinay bulshayahay ugaarowday ma aqoon yaraha ku badday isafgarad inaad weydo ilbaxnimo haddaad mooday aadanaha layntiisa sokeeyaha arjumiddiisa adduunyadu beray gudubtay ninna samadu kama oodna baryadii ilaahiise ananqaafta qalinkayga iyo tebidda uurkayga dhowr eray ku weydiisto allow aaminkii dhimaye baaday ururi oo toosi allow badatay eexdiiye cadli keeni jaabaysan allow aafadiiyo hoogga abshir noogu soo doori allow urugadiiyo ciilka farax noo bedelo eelka nacaybkiiyo astaantiisa istacayl allow dhaafi allow waadna aragtaaye ku yabow awooddaada malaa'igaha ku addeecsan ka leh samada aamiinta waan aqbalay allow raaci eebbow adaa amar leh ibaryaanad nagu tiriye allow noo urbixi maanta aadana u kaalmeeye islaamkana u naxariiste keligii awoodaale aday taladii ku agtaale masiibada albaabkeeda furan ood ilaah weyne maskaxaha aqoontoodu isafgaradka dhelin weyday isu keen ilaah weyne eebbow ha nagu eegin ayaan daranta nala taale idlaannaya allow qaadir waxa haray ammaanayso idlaannaya allow qaadir waxa haray ammaanayso kaasina wuxuu ahaa ma akhriyey dareenkaagu oo waa ad garatay baan u malaynayaa ujeeddadiisii waa tahay lix iyo labaatankii abril kun iyo sagaal boqol iyo sagaashanka ayaa waxaa magaalada muqdisho ku dhashay wiil aan u bixiyey awsame isla markaas bishii isla bishii juun ee shan iyo tobankeedii waxaa wiil kale lagu soo qalay hooyadii magaalada baariis wiilkaasoo isna loo bixiyey awsame labadaa carruura oo hadda adduunka ku soo biiray iyo saaxiibadooda la da'da ah ayaan damcay inaan uga warramo xilligan la joogo waxa uu yahay iyo meesha la marayo awsamayaal iyo kuwa wakiilka ahiba waxay ku soo beegmeen wakhti adag oo dalkeenna gebi ahaantii ay ka jiraan colaado iyo abaaro xaddhaaf ah oo mood iyo noolba lagu hoobtay waa xilli xiisadeed oo adduunkoo dhami wadnaha farta ku hayo lagana cabsi qabo in dagaalkii saddexaad ka qarxo meelo muhiim u ah nolosha aadanaha carabta oon ururkeeda ka mid ahayn hantideeda iyo garashadeeda midna wax nooguma qaban iyadii baana hadda qarka u saaran in laysku jebiyo dhaqaalaheedii shisheeyuhu gacanta ku hayeenna dib loo burburiyo arrimahaas aan kor ku soo sheegay ayay tixdu ka warramaysaa gabagabadeeduna waxay ku soo biyo shubanaysaa duco aan u ducaynayo carruurta soomaaliyeed ee da'da yar in ilaahay ka samata bixiyo aafooyinka iyo mushkiladaha dunida ka aloosan waxayna soo baxday shan iyo labaatankii bishii toddobaad sagaashankii sa- een, sagaashanka wuxuu yidhi xamar waa iftiintaye ciiddii bil ramadaan awsame mayaa yimid baariisna udug iyo ubax baa ka muuqdee ma awsame kalaa yimid alxamdu lilah dhalashada awadiya ayaan kale aabba kaalay awsame adna kaalay awsame u imow awowga kaalaya agtaydoo an akhriya kitaabkee hadba aayad iga qora awsame iyo awsame adduunkaad timaadeen abshir iyo bilkhayr iyo allama haddi weeyee ku soo urura liibaan kaalay aabba awsame adna aay- adna kaalay awsame u imow awowga wixii aan ogaal iyo aqli idinka weynahay aan idiin iftiinshee balagtayda kaalada ummad ba u timaadeen islaam oo walaalo ah diin iyo af keliya leh laakiinse ma aqaan beledii asmaysaye qoladii asmaysaye iyadays idlaysoo dhaawac iyo agoonbaa aqalkii walbaba yaal aafiya dhibaatiyo urugiyo colaad iyo eel iyo qabiil baa oodaha u kala rogay armi iyo hubbaasoo isticmaar ka yimid baan waagii iftiimaba onkadkiisa maqallaa ardaalnima ku talin iyo ugaarsi iyo boob iyo jidad layska oodiyo magaalooyin idiloo iftiinkood la waayiyo iimaan la'aan iyo naxariis idlaataa olol lama baktiiyee dhabka lagu afuufaa ehel iyo qaraabiyo sida laysu oodxigo ayay boogtu aramida iimaha u damaqdaa akhbaarihii iyo wararkiiyo isgaarsiintu subaxii adduun kale ma maqashee intii xalay idlaataa lagu soo ururshaa wiilkii abtigay iyo kii adeerkay baan dilay baa ilmuhu ku faanaan ulajeedda kiilihi intuu raba hallaayee tani waa afkalaqaad waa aafo noo timid axad garan karaan jirin arrin noo dhinnaa iyo sheeko uguba weeyaan awsame iyo awsame islaac iyo midnimadiyo isbahaysi dhimayo geedkii iskaashigu ubixi yamankuu dhalay ayax iyo dhuldaa cunay ayax iyo dhuldaa cunay waxaa wada jir aamina qoonkii ilaahay ayasami u yeelee ninkaan eed ka gelin beel amaan dhiig islaan qabin nacas baanu aragnaa awsami iyo awsami aaran iyo naq lama cuno ceelashii la oodee geedkaad istaagtana ugaarsiga hubkiis iyo argagixiisa way taal alloo noo urbixiyo islaax keena mooyee walle tani ma arag sama awsame iyo awsame cadliga iyo ammaankaa sidii loo adkayn lahaa intaa lagu addimayaa haddana qaar inkaarane isticmaar dirsadaybaa axdigii la gaaraba unuunkiisa gooyoo aqoonyari darteed bay ajasha iyo geerida u qabaan in lagu helo jannadii ilaahay aabba kaalay awsame adna kaalay awsame ma idlayn kitaabkee aayad kalena iga qora ibtilada colaadaha ilxumada ka sii daran aan idiin iftiishee maqla erayadaydan awal waxaan ogaan jiray jiilaal ugbaadkiyo kayn ubaxle iyo caws awooddiisa saaroo markii uu arradiyee engegaan caleemuhu anfacla'ii daraaddeed adduunyadu ku la- ku marataa hadda eel kalaa yimid abaar baa waxay tidhi weligay ma imanine anigiyo magaaladu maanta ways arkaynaa adduunyadu dhammaanteed ogeysiis ha maqashee bangii how albaabada oodo lacagti qaatee anigaa aboor iyo ilka doolli yeeshoo kaydkii idlaystaye iidaanta baahida abaartii waxay tidhi daaryahay islaameed anigaa ku iibsaday asaaskaaga waagii la dhigaayay baan idhi faqri iyo itaal xumaan ku aroosi doonaa ujeeddadiina gaaraye ardaagaaga ii gogol abaartii waxay tidhi taajirow kuma aqaan miskiin adigu yaa tahay ayidhi aniga weeyoo awooddayda baratee anaa meeshan ootaye maxaad ii ag joogtaan haddii orod idiin haray albaab aad ka yaacdaan ma idiin banneeyaa afka luunku maray iyo isha daya ilmada badan aadana saboolihi alla aaya daranaa idkay adkaysibaa ileen ma leh awsame iyo awsame abaartii waxay tidhi intii aanan amar bixin soo bandhigin awood culus inta reer islow iyo boqor iyo amiir iyo ugaas iyo wasiir iyo oday sare ka dhalatee weli aqalladoodiyo ku og meel wax lacagow magaalada anaa lehe ilmihiinna kala baxa arli gaalo iyo yurub diin iyo aqoon iyo waxaa jira anfaaciye ubadkiinna soo bara afrikada ma yaal dhaqan laysku sii adkeeyee urur iyo qabiil iyo intaad unugya noqotaan isticmaarku jecel yahay kanada iyo urugway eglam iyo kacootaga meelaha addoomaha afrikaanka lagu gado aabba kaalay awsame adna kaalay awsame ma idlayn kitaabkee aayad kalena iga qora ummadaha colaadiyo ummaddaa colaadiyo waxyeellada abaaruhu dunsheen aayahoodii waa qoon islaamoo imtixaan rabbaaniya ku dhex jira ayaamahan itixaadka carabtiyo jaamacadda ururtoo aan haftida la leenahay weli reerka ma ay odhan ololyaye ma daminnaa ogaali'ina maahee garashiya aqlaan jirin naxariis islaam iyo asaas iyo dareen ma leh u damqada asaagood adduunkii barwaaqadu ku mannaystay eebbuhu ilmo gaala mooyee inay ubad islaan dhalay ku korshaanna ma oggola marka ay ururshaan ameerika ay geeyaan hubka uu israa'iil siiyuu ku iibshaa awsamiya awsame astaadkii ayaa yidhi adeer carabi naagaha aqli iyo ma dhaamaan garashiya awood kale kitaab inuu ka eegoo soo akhriyey ma moodaa udgoonow rasuulkiyo ducadii ibraahiim haddaan eebba u aqbalin ama aan afkood ama aan afkoodii aayadaha qur-aankoo la ilaalsho lagu qorin aayahooda nololeed marna ruux aqoon lihi wanaaguma odoroseen awsame iyo awsame iimaan hadduu jiro amiiradii iyo boqorradu adduunyadu ay haystaan sake laga ururshaa islaamkoo dhan deeqdee meeday aragti wacaney ogolaanshahaagii isticmaar nasiibkii markii uu addoonsiga albaabada u soo xidhay adduunyada carbeed baa arsaaq looga dhigayoo oobik way u imaan tahay noolaba ilaah leh waxba iyo islaamnimo irbad iigu qabanine hadday iga ilaalshaan rasaaq looga dhigayoo oobik way u imaan tahay noolaba ilaah leh waxba iyo islaamnimo irbad iigu qabanine hadday iga ilaalshaan shirqoollada ad adag iyo isku diridda nacabka ah abaal baan ku qabila kadib umal daraaddii erayada kulkululoo afkayaga ka soo baxay waxaan eebba haybsaday inuu soo hanuunsho ummadaha islaamkee la il ummadaha islaamkee la idlaaday gaajada u arxama yidhaahda aabba kaale awsane ismudaadka eebbiyo farxad kugu anqariye kaan uurka hooyadii maamuus ishaare leh magaca ugu bixiyee rabbi iga aqbalayow adna kaalay awsame abshir baan mar kala nidhi dhalashada ilwaadiyo cawadiiyo ayaan kale intaan qalin anqaasliyo af qoyaan le leenahay shukri aan idlaanayn keligaa ilaalihid awsame iyo awsame ma idlayn kitaabkee aayad kalena iga qora aan idiin duceeye kaalaya agtaydoo aamiinta iga gura aafada iyo dhibaatada ka aloosan dunidiyo abaarta iyo colaadaha beeshayadu ku eber tiri ha arkinee ka nabadgala aayadaha qur-aankiyo asmaadii ilaahoo mid mid loo akhriyey baan ood idinka dhigayaa abshir iyo barwaaqiyo deeq ilaah la kowsada aynigiiyo jiilkiyo ubadkiiyo walaalaha beesheenna oo idin xirsi awliyaadoo ka ilaalsha beladan aqallada u surayoo uursan ugu duceeye carabkiinna uduga leh edabtiiyo xishoodka leh aan afxuma ka dhicin weli ilaahina aan caasiyin aamiin ku soo dhaha seeftiiyo awooddii imaam cali la siiyee markay aragta gaalada argaguxu ku dhici jiray ee aan il iyo sixir midna soo agmari jirin xanaftiiyo afkeediyo burjigeeda adag baan idiin saaray garabkee ka adkaada cadowgiin waxaan eebba haybsaday awooddii awooddiisa ka codsaday labadiinna ubaxa ah inaad ka aflaxdaan khayr aqoon fiican barataan saaxiibbo adagoon ka- kala iila noqotaan ayaankiinna guusha leh meel ku wada aroostaan aayaha ka talisaan ubadkiinna korisaan odayaal u noqotaan islaamnimo ku faantaan waddankana u noqotaan tiir udubdhexaadoon isticmaalku jebin karin awsame iyo awsame waxaan sama idiin idhi awood iyo nin magac lihi adduunka ma dhammaadee haddaad talada eebbiyo ayaankiinna gaartaan wakhti aad arrimisaan inaad eexa diidaan samahana u aragtaan astaamaha wanaagsane hadhow idin anfici kara wixii aan odorosiyo ilaah ducada khayrka leh weli iguma qadinine alfayn iyo milyuun goor shukri iyo ammaanta alxamdu lilah eebow shukri iyo ammaanta alxamdu lilah eebow kaasina wuxuu ahaa awsamayaal oo labadaa carruura ayaan u warramayay abaartiina waataa u warrantay iyo wixii jiray walillah annagaa wax aragnay waa een casiladda inta ka hartay waxaan rabaa dhegaysta inaan kugu duubo dareenjiitayaasha maantada cabdullaahi suldaan timacadde wuxuu yidhi nin qalbila qur-aanka u akriyey qaaf dheh ku haraad waaba qalbilaa yahay badda jeexayaa iyo bad iyo biriga jaanta mariyaaba walla geel jacaylkaan u qabo wawti rabi ruuxa buu yidhi ee ninka la yidhaaho asman xasan dari warsaba qoys baa ku soo boodo wuxuu yidhi waxaan ahay nin guna oo nin goba gacal wadaagaane geed geed ku maran baan ahoon cidina goynaynin cabdulaahi sagal magan oo beer yar ku lahaa jigjiga agteeda oo roob ah bi- beeraha roobka ku baxa ah ayaa roobkii curtay markuu baaqbaaqaya mirihii ku riday markaasuu roobkii dhinac walba ka maray oo markaasuu ku di'i waaya iyadii afarta dhinacna waa uga da'ayaa markaasuu yidhi cilka meel dushaada ah ileen dooxid lama gaadhin ileen laguma doogdhabo haruur rooban kugu daadan ileen meel aan dani kaa wadayn kama dalxiisootid walaha bulxanna waa kii lahaa baadida nin baa kula daydayay daalna kaa badani oon doonahayn inaad heshana daa'in abidkaaye dadkuna moodin duul wada dhashoon waxu dahsoonayni dallana ma laha aakhire haddii loo kitaabdaye cali dhuux buu la hadlayay dad bahaybsa mooye ayaan sii hundo ogaanin hebelow ma nabadbaa ama ma barideen ayaan horay u weydaaran baa midna yidhi lama yaqaan A- aan axmed diri nuur aadan qoolaab ina nuur tallaaba nijis- nijaasle nin aan baday halkuu aaday waa ula ekoonayde amarkii ilaah iyo wakhtigu waa wax kaa adage anigoo arkayaan waddada ayri gooxulaya buu yidhi cumar cigaalna meel buu deganaa markaasaa habeen walba waxaa kusoo hoyda koox seedyaashiisa wuu u qalaa wuu u qalaa markii dambe arigii yaraaday caana iyo hili wuxuu siiyey beriis markaasay yidhaaheen een, wuu naga seexday ninkii oo hilib nama siin sagalkii guduutaba miyaan sarar hayaa buuran soomaali rubuceed miyaan sii siin karaa hilib wan buu yidhi waa runtiis aadan faarax jaamac daba ka eri danaakileba waa laga helaa naag la daawada eh allahayow dad lama caafiya dumar xumaa ciise wuxuu ku maagay ma aqaan intaasaa laga hayaa salan carabey baa yidhi shansha ariba shirixaa dambaa shuuqa abidkiise shahwe oday ka qaaliban abtiga shaashadii xumiye oo ninka abtiga xun odaga ma raacee abtigu raacaa buu ku leeyahy sida harag wan weyn laga baxshoo waafi noqon waayey waa yeelka xaajadu mar bay weyd ka noqotaana mid kalaa yidhi alla aqoon haddii ari qamaamoo qatimay hebe hele qabaal buuxa qaraabiyo wuxuu ehel lahaa waa ka qabardaare qoortoo la jeediya dhegtoo la qabta mooyaane ninna qayla kuma yaacin kara doon qabowsaday buu yidhi maxamed ismaaciil alla kuu naxariis geeluba ugaasoy hadduu ayda miranaayo abeerkiisa naaxiya hadduu aaranku iswaayo isaguba ma kala aamusee waysu ololaaye haddaan ina adeeray ku idhi suuma urugootidna mid baa yidhiyo qolo waxay yidhahaan waa raago ugaas qorna waxay yidhahaan ma aha oo waa nin kale naftu waa maqnow amase waa mahad ku noolow eh waa miiska aan ahay waa maanta saan ahay haddii mid u dhexeeyaale faarax gabay baa la odhan jiray ninkii yidhi waxaad aadanow maagan tahay adiya maankaagu iyo meel ilaahay ku marin kala mid weeyaan lama yaqaan garbaduub haddii loo xilood gaarna ka ahaato gacantii nin lihi goynayaa waa gomodantaaye nin walaalki geed ugu jiraa geesi noqon waaye cabdulaahi suldaan tima caddaan laga hayaa nin cilale cadaabkiiba waa lagala ceesaaye rag caddaaday baa nagu jiree geela noo celiya aw yuusuf barre ayuu ahaa eeriyada ay saarani tolkay hagarti weeyaane ninba hawshu kelibay ku noqon haatan dabadeeda nin walaalkii ihii la yidhi hoog allaa badaye intii lay hoggaan bari lahaa waa harjadayaa jaamac dayuuro waqti bay hayee jadamiyow kuma wareersheene walaal kuma idhaahdeen intaan wiiqa soo dhigee walaaye iyo baadhiis raggii haysan jiray waaye nin wanaag kuwaa raba marba waa xira waa yarxirayaaye buu yidhi gula dholla yare oo geel laga dhacay oo ismiir ka dhacay baa isbita- isbitaal galay buu dabagaas ugu calacala ninkii daaweynayey kiina wuxuu mooday inuu leeyahay geela ila soo dhici markaasuu yidhi jadamigii haddii hadduu qiray ninkii geela qabay inuu ku qaamoobay asuu qoray ismiir yaan la qaban waa qar soo dumaye halkee hiilka kaga soo qabtaa waa qisiyayaa ismaba ay garan rodolow nin ramad maalay waa raaxada adduune raganimo iyo geelii haddii la isu kay raacshay sow haatan waxaan raadiyaa raanta boqor maaha yuusuf caali nuur baa la odhan jiraa layihi waa nin wuxuu cadaystay oo mindhaashaarubada shoori caddaysay war ilaa annagaa wax aragnay maxamuud cabdi shooshoor ayaa mid wuxuu ku yidhi war magaalada maasida u dhaant la ohan jiray een, xuseen geedi oo ciiragaabo ka ahaa dhiisi ayuu yidhi war magaalada xuseen oo maasida u dhaantitiyo magaalada anaga ka- ka ilaaha maanta ciiragaabo ah wuu uu naxay markaasuu yidhi ilaahyadu hadday dhowr yihiin lama dhaqnaadeene dhiif iyo colaad iyo kolkay dhiil la kala gaadho dhawaaqooda keliyay nafluhu dhiman lahaayeen waa runtii balilaayo diriirayada faarax nuur ayaa qolo inay khaa'inta rabtay wuxuu ku yidhi qarabo iyo kulaaf iyo lucaaf laysku qabanayo qurus oodan shabaq laysu qubay qoolad iyo xeerad qosol beena qool wada qayaxan qiilan garanayo boran afkii laga qafilay qabarna hooseeyo doqon baa halkii lagu qatali qoorta soo dhigani maana midiya lay qarshaa laygu qali doono hadday dunidu tiir leedahoo lagu tanaadayo oy niman ku taajiri hayaan taallada aad joogno tolmoonihii maxamed baan laga taxaabeene maxaan toban riyaa uga welweli tay u meelli iyo asma xasan dari baa lagu sheegay sidii wuxuu dirays wada sitoo dalabna eegaayo markuu duudka simo geelu waa dowlad gooniye cabdulaahi suldaantima cabdi faarax daad nin la odhan jiray ayaa aato la joogsaday markaasaa gabdho iyo u dhalay oo dhowrihina wada qaaqaawan yihiin markaasaa dadkii ehelka ahaa ka wada cararay fakrigiisa iyo cayrtiisa naagtuna waa qaylo miidan weylu dhalay oo nairobi jira ayuu waraaqu diray inta wadaad u yeedhay wuxuu yidhi qor waxaan ku idhaaho adduun gabana ubad wada habla ah ori kululaatay qor waa waxaan sidaa ula engegay urugadoodiiye qor ilma adeeradaa geela way igu agmaalaane qor ayaantii kastaba boostadan ku ag wareegaaye qor haddaan aradka gaalada fadhiya kuma ilaaweene haddaan aabbaha ahay maxaad ii anfici weydey buu yidhi war bal intaa u dira wiilkii baa warqaddii u tagtay wuxuu hayey iyo wuxuu heli karay iyo wuxuu yuu soo xaabxaabiye oo soo diray oo soo diray oo soo diray farax markaasuu barwaaqo meel walba dhigtay oo dadkii ka carari jiray kusoo noqdeen oo geelii iyo arigii oo gabdhihii laga gurtay wadaadkiibuu u yeertay xamdi mahad alla igu xawilay walad xalaaleed qor xamdi mahad anoon xoogsan baan xayn ka buuxsadaye xamdi mahad xigaalo iyo tol iyo xidid haddaan yeeshay buu yidhi intaana qor farax daad buu ahaa dholey nuur xidig baa waxaa la yidhi daraawiish baa kugu soo socotoo kugu soo duulaysa wuxuu yidhi cinku waa daruuraynayaa goorudi iyaago waa la ii dardaar warinayaa darajada iyaago anigu iyo daraawiish midkii dhiikaddi iyaa og buu yidhi ninii xooray maantaan xumaa aniga oo xaasa ku xiltiray xanaaniya wanaag aniga oo xoog la nabid baa yidhi sida ay go-aygii tihi iyo macawisaan goostay ama ay godkii aakhiriya geeri iga baati gardariye maxaan hodan cabday kaaga go'i waaye cilmi boodhari buu ahaa rag waxaan ku maamuli aqaanama ku maamuusi mase inaanu nahay oo tolnima meerta noo tahaye oon weliba kaga miil caddahay miirta diidaniye masalaha ninkaan ii dhigayn midig ma saaraayo ninka aniga iga maarmi kara uma muraad yeesho muska ina afay galo arlada kama miciin moodo sida koron xiniinyaha la mudmuday xiniinyaha la muday uma mareeg qaata buu yidhi shaahid qabaan buu ahaa oo ugaas xaashi gabay ku rideeye war ilaa annagaa wax aragnay maxaa rag wax soo yidhi ya lada caanaheed iyo anoo labanka fuudaya wiililbaa ilooyaamiyoo ii lalabay fiide nibirna yaana geynina haddaan kaa lug baxa maanta walle aniga oo ladan buslow kuguma soo laabto maxamuud cali beenilay baa laga hayaa mhm dumarkan dhankii loo dhigiyo dhinacna diidayni dhadigaanshaha lagu arkiyo dhiigga caada dabaga la yidhaaho suurogeli weydi wuxuu soo baxay kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo